tababarkan ayaa qaban qaabiday wasaaradda howlaha guud ee koonfur galbeed waana ka saabsanaayay heer nidaamyowka magaalooyinka koonfur galbeed iyo walbadanka gobodo doona nidaamyowka iskaroranka magaalooyinka jidadka wasiirka hogeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed aadan oo daafuri tababarka heer nidaamyowka magaalooyinka koonfur galbeed yaana ku hadali muhiimada tababarka waxaa loo yaqaana arbaan balaan magaalooyinka barnaamijka dhiga arbaa balaan si qorsheyntii magaalooyinka loo suubi lahay waxaa kaloo ku saabsan yahay sharciga dhulka sharciga dhulka wuxuu u baahan yahay barasho qof kasta inuu ogaado qaabka uu degaayo iyo qaabkii magaalooyinka loo habeynaya iyo sharci dowladda ay wadda inuu fahmo ayaa ayuu ka hadlayaa iyo xeer nidaaminta dhulka sidii loo xeerashii dhulka loo nidaami ama loo nidaami doono in qof kastaba uu la socdo uu ka warqabo waxaa kaloo ku saabsan yahay naqshadeynta magaalooyinka magaalo markii la degayo matalan hadda magaalooyinka hadda sida oo barwaaqa tiri camal iyo magaalooyinkii hore soomaaliya markii laisu fiiriyo ay kala duwihiin marka waxaa la rabaa magaalo kasta markii la degayo maadaama hadda environmentiga isbedelay oo hawada isbedeshay oo wax kasta ay isbedeleen waxaa la rabaa marka in la helo jawi degan oo lagu noolaa karo in la helo magaalooyin wadooyin leh magaalooyin leh asaasiyaadkeeda uu dhammaystiran yahay in waxaa kaloo ku saabsan yahay waxlayidhaha master balan magaalo markii la dego matalan qaabkii loo loo deji lahay ama dhulka loo bixi lahay ama dhulka loo habeyn lahay ama loo degi lahay guryaha loo dhisi lahay ama magaalo hore qaabkii loo qaabeyn lahay marka intaasuu ku saabsan yahay hadduu ilaahay dhahana wuxuu socon doonaa waxaan u malaynaa maanta iyo biri inuu sii socon doono hadduu ilaahay dhaho marka waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysto dabadeed insha allah waxaan rajaynaynaa inuu guul ku dhammaaday isfahan idinkan aad wax ka fahmi doontaan qof kastana waxaan ka codsanayaa inuu ku dadaalo in wax ka faa'iido oo aad noqon qof meesha iska fadhiyo dabadeedna iska tega noqon hadhowna aan dhihin waxay shee la sheegaya maxay ahayn aan dhihin sharciga dhulka waa idin hor yaalla buwaaga akhriya dabadeed adduunku maanta wuxuu u guuri waa adduun cilmiyeysan waa hataa maanta sanadahan soo socda waxaa laga yaaba qalinka hataa in laga tago electronic waa lasii gudbiyaa marka insha allah waxaan rajaynaa bulsho caafimaad qabta magaalooyin wanaagsan ku nool inaan noqono jawgii hore aan ka baxna insha allah sidaasaan rajaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkan waa noo furin yahay tababarkan oo dareero doona muddo sadde maalmoode ayana guud ahaan ku qaybgalyaalka la kabaro doona ee nidaamyowka magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya